ardayda dhegeystayaashood waxay iga soo dareynaysaa laba xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo wafdigan maanta soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa horkacay madaxweyne ku-xigeenka hay-adda world vision waxaa sidoo kale qayb ka ahaa xubno iyaguna ka socday hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani'aadanimada waxaana kulan ay kula qaateen xarunta madaxtooyada kumeel gaarka ee magaalada baydhabo kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane maxamed xasan fiiq waxaana sidoo kale kulanka kasoo qayb galay wasiirada wasaaradaha qorsheynta caafimaadka iyo sidoo kale gaadiidka kulanka ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha abaaraha ee ka jira deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ugu horeyn kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wafdiga warbixin kooban ka siiyey xaaladaha dadkii kasoo barakacay deegaanada abaartu ay ka dillaacday islamarkaasina had yeertan ku nool kaamamka kala duwan ee ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidaa hay-adaha gargaarka ay ugu gurmadeen dadkaasi ku dhibaataysan magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya intaasi kadib wakiilka ka socday hay-adda world vision ayaa ballan qaaday in hay-adda world vision ay qaadan doonto doorkeeda ku aadan caawinta dadkaasi ku dhibaataysan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya markii kulanka soo cidlaaday waxaa warfideenka la hadlay kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane maxamed xasan fiqi waxaana uu faahfaahinayaa waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweyne ku-xigeenka hay-adda world vision iyo wafdigii la socdayba waxaan ka wada hadalnay balaa wasiirada ministreska qoladii ahaa ee shaqada ku lahaa hawshaas ayuu shirka dhex maray waxaana laga wada hadlay waxay ahaayeen abaaraha baasan guud ahaan soomaaliya ka taagan gaar ahaan abaaraha micnaha south west state oldivision iyo kaalinta ay ka qaadatay ay wasiirada uga mahadceliyeen iyo baahida hadda hortaalla woldivision inay noo qabtaan aan oga baahannahay arrimahaasna si fiicana laisugu gartay waxay si gaara micnaha ay xoogga u saareen xagga caafimaadka xagga biyaha xagga jendarka intuba micnaha waxay sheegeen inay micnaha gacan fiican ka geysan doonaan ay tegi doonaan goobaha micnaha insha allah lasoo tusin doono i d biyada kadibna wixii ay ku arkaan inuu dib ula noqon doono canada halkaasoo micnaha aan rajaynayno in madaxdii joogtay ay kaalmo ku soo kordhin doonto kaalmada hadda ayna siiyaan runtii aad baan u soo dhoweynaynaa waxaan labada meel waxaan qirnay inay naga dhexayso wada shaqayn fiican waxaanan ka codsannay wada shaqaynteenna inay ahaato mid sii cuslaata sidaa darteed waa mahadsan yihiin runtii aadaan uga mahad celinaynaa wada shaqaynteenna waa cuslaan doontaa waxaan kaloo halkaa inaan uga mahad celiyo wasiirka balaaninka wasiirka caafimaadka iyo wasiirka biyaha oo inta badan xidhiidhka imaashahooda mas-uuliyadda iska lahaa aadaan uga mahad celinaynaa waxaan leeyahay soo dhowaada